Hay'adda Save the Children ayaa toddoba gaari ku wareejisay Wasaaradaha Waxbarashada, Beeraha iyo Hay'adda Ka Hortagga Musiibooyinka ee Somalilan. Gaadiidkan ayaa loogu talagalay in loogu adeego bulshada isla markaana isticmaalaan wasaaradaha lagu wareejiyay. Madaxa hay'adda Save ee Somalilan, Cabdinaasir Cali ayaa ku wareejiyay gaadiidkan wasaaradaha loogu talagalay.
waxaan halkan maanta ku wareejinaynaa toddoba baabuur ee wasaaradaha waxbarashada beeraha iyo hay-adda eh, nadford Ku-simaha hay'adda Netford, Faysal Jaamac Xirsi, agaasimaha wasaaradda waxbarashada Somalilan, Cabdirasaaq Jaamac Nuur, iyo wasiirka wasaaradda beeraha Somalilan, Axmed Habane ayaa sheegay inay gaadiidkan ugu shaqayn doonaan bulshada laguna qaban doono howlaha loogu talagalay.
hay-adda eh, safe children waxaan uga mahadcelinaynaa hantidan eh, faraha badan leh ee ay ku wareejinayso dowladda si bulshada loogu soo shaqeeyo toddoba gaadhi oo aan anagu gaadhi ku leenahay aad iyo aad baan hay-adda ugu mahadcelinayaa baabuurtanu mashaariic bay ku suntanaayeen markii ay waddanka yimaadeen oo ay la shaqayn jireen mashaariicdii un baana imikana kasii shaqaynayaan gacantii hay-adday kasoo baxeen waxayna gale soo galeen si buuxda gacanta dowladda marka ballanqaad waxaa naga ah wasaarad waxbarasho ahaan inaanu daryeelkooda iyo dayactirkooda iyo inay sii dhammaystiraan shaqadii ay hayeen ee isla mashaariicdii mashruucaas uu- meeshii uu ka dhammaaday inay shaqadii uun sii wadaan ee ka wasaarad ahaan waxaan ballan qaadaynaa in mashruucaas maxaa hayde dhammaaday ee beeraha ee sidii usii socday aanu usii wadi doonno ee gaadiidkaasina maxaa hayde hawshii ay qabanayeen ay bartii kasii maxaa ahayd amba qaadi doonaan Gaadiidkan ay hay'adda Save ku wareejisay wasaaradaha waxbarashada, beeraha iyo hay'adda ka hortagga musiibooyinka ayaa ku soo aaday xilli baahi weyn loo qabay maadaama ay ku yaraayeen gaadiidka ay isticmaali jireen.